Dhac iyo xaalufin ba'an ayaa laga soo sheegayaa deegaanno ka tirsan gobollada Garissa iyo Wajeer oo ka mid ah dhulka NFD ee ku hoos jira gumeysiga dowladda Kenya. Bulshada ku dhaqan dhulka Soomaaliyeed ee ay Kenya gumaysato ayaa wajahaya dhibaatooyin nooc waliba leh oo ay kala kulmayaan qolyaha Kirishtaanka Kenyaanka ah iyo kuwa Soomaali ah oo loo soo adeegsaday. Qaar ka mid a dadka ku nool gobolladaas ayaa waxa ay sheegeen in waxa dhibaatadani geysanaya ay yihiin dad aan la garan karin oo si dhuumalaysi ah ku yimaada deegaanada. Waxay tilmaameen inay geysanayaan kufsi, dhaca xoolaha iyo xaalufinta dhirta oo saameyn ku yeelatay dadka iyo dunyada.
waxay nagu hayaan dhibaatooyinka nagu hayaan waxaa ka mid ah markii laga soo taga cidoodka ay laynahayaan xaalufinta dhirta waxay nagu hayaan oo kale kufsi oo maalin walba waxa kale oo ay sameeyaan maaragta dameeradii oo maaragtay ay dhaansanahayeen dadkii masaakiinta ahaa oo dameerkii maaragtay intii sandarwo indha fanaanad loo xira oo indhaha laga xira iyagoo qarinaya sumadii ku taallay ay maaragtay dhibaatooyinkaasay nagu hayaan iyagoo dameerkii aan u dhaxaynin oo ku xamaalanahayo dadkina dhaafinahaya midda kale xoolihii la dhaqanahayay laftigooda waxaa la waayey maalin walba waxaa la raadiyaa maaragtay baadi waxaa nagu badatay eh, geela waa nagu batay baadidiisa waxaasoo dhan waxay ka baxayaan waa dad aanan la garanaynin oo waddanka soo gelahaya oo xaalufinaya dhirtana xaalufinahaya xoolihiina dhacahaya annaga dalka annagii wuu baabay wuu baabay dhirtaa la jarahaya waad aragtay geedaha dhuxusha loogu gurahaya saa u egyihiin meesha iyada ah dhulka wuxuu iska noqday bannaan meeshii la daaqi lahaa ama la harsan lahaa baaba ay noqdeen Sagaalkii bilood ee la soo dhaafay ayaa dhulka ay xoogga ku haysato Kenya waxaa ka socday dilka, kufsiga iyo boobka loo geysanayo dadka ku nool halkaasi. Falalkaasi oo ay geysanayeen Burcad, kuwaasoo isugu jira Kenyaan iyo Soomaali, waxaana xusid mudan in maalmihii la soo dhaafay ciidamada Kenya ay afduubteen nin xildhibaan ah